kusoo dhowaada dhammaantiinba akhyaartiina hawada naga dhagaysanaysay barnaamijkeenii raadraac barnaamijka raadraac oo aydun aalaaba ka dhagaysataan radio wardheer waxaa maanta idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan idinka soo jeedin doona anigoo ah khaliil cabdiraxmaan waxaa dhowaan booqasho howleed ku yimid magaalada london guddoomiyaha akadeemiya goboleedka af soomaaliga mudane doctor maxamed daahir afrax haddaba waxaa barnaamijka raadraac ee radio wardheer u suurto gashay in uu waraysi gaar ah la yeesho guddoomiyaha doctor afrax ayaa guud ahaanba waxa uu waraysigan kaga waramayaa akadeemiya goboleedka af soomaaliga oo sanadkii aan kasoo gudubnay bartamihiisii lagu yeegleelay magaalada jabuuti sababihii dhaliyey iyo ilaa haatan halka ay wax u marayaan waxaa kale uu doctor maxamed daahir afrax waraysigan kaga hadlayaa dhibaatooyinka afka soomaaliga xilligan haysta iyo dadaalada loogu jiro sidii loo badbaadin lahaa haddaba kusoo dhowaada waraysigii aanu la yeelanay guddoomiyaha akadeemiya goboleedka af soomaaliga oo aydun maqli doontaan qadar yar kadib waxaan ku leeyahay doctor maxamed daahir kusoo dhawow barnaamijka raadraac ee radio wardher waa mahadsantahay bal ugu horeyntii waxaan jecel lahay inaad warbixin aada naga siiso sidii ay ku bilaabmatay iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay asaasidda akademiya goboleedda af soomaaliga waa mahadsantahay ismaaciil waa waddo dheer bay soo martay asaasidda akademiyadan waxa ay ka soo jeedaa dadaal sannado soo socday oo loogu gurmanayey af soomaaliga oo dadka gurmadkaas u tafaxaytay ama isu xil saaray ay dareemeen in af soomaaliga ay soo food saartay halis af soomaaliga iyo halabuurkiisa halistaas oo xooggeedu ay bilaabatay intii muddadii uu socday burburka ku dhacay soomaaliya marka burburkaas raad saamaynta uu yeeshay ayaa waxaa ka mid ah in af soomaaliga waxyaalihii rukunadii uu ku taagnaa halis ay galeen ama ay burburkaas raaceen sida la wada ogsoon yahay af soomaaliga meeshii ugu weyneyd oo hooyada u ahayd oo qoraalkiisa lagu rasmiyeeyey iyo hirgelintiisa hirgelinta af soomaali qoran uuna u ahaa dalka afkaas af soomaaligu uu yahay afka rasmiga ah ee maamulka waxbarashada warbaahinta iyo wixii la mid ah markii ay burburkaasi dhacay waxaa burburay hay-adihii u xilsaarnaa muxuu ahaa ama tiirarka u ahaa afka iyo adeegsigiisa sida xarumihii waxbarashada kuwii warbaahinta kuwii cilmi baarista kuwii sida gaarka maarata ugu xilsaaraa wixii ku saabsan qoraal iyo suugaan iyo halabuur iyo cilmi baaris intaa ka sokow waxaa kala firdhay oo kala yaacay dadkii hormuudka u ahaa oo ay ka mid ahaayeen qorayaasha warfidiyeenka cilmi baarayaasha halabuurka iyo wixii la mid ah marka meeshii waxaasoo dhami ay ka baxeen waxaa markii dambe oo dib laisugu soo noqnoqday oo la bilaabay in waxyaalo dib loo yegleelo waxaa meeshii galay oo waxyaalihii dib loo yegleelay sida dugsiyada oo kale iyo jaamacadaha xarumaha waxbarashada yani guud ahaan waxa ay noqotay in afaf kale loo adeegsado iyo xataa maamulka waxaa markaa la odhan karaa afaf kale ayaa ku soo duulay muxuu ahaa af soomaaligii dhinac kale soomaali badan markii ay waddanka ka baxeen oo ay marba marka ka dambaysa soo kordheeyaan soomaali qurba joog soomaaliyeed oo da-yar ah oo da-da soo koraysa oo muxuu ahaa soomaalida ah oo ku koraysa dalalka dibadda ay ku milmeen marba marka dambeyse ay ku milmayaan afaf kale kuwii waddanka ku haray qudhooda oo la moodaya inay dhaamaanna ayan dhaamin oo afafkaas soo duulay iyo maqnaanta cid yacni iska xilsaarta afkii iyo aqoontii oo isaga xilsaarta si ay ku jirto wadaniyad iyo tixgelin ummaddan afkeeda iyo dhaxalkeeda intaasoo dhami waxa ay keentay in walwal badan inuu muuqdo oo in da-da soo koraysa oo soomaalida ah uu ka lumayo afkii af kastana waxaa ay ku xidhan tahay jiritaankiisa iyo koritaankiisa iyo kobcidiisa marba sida ay ula qabsadaan oo u bartaan oo u adeegsadaan si fiican si sax ah da-da soo koraysa da-da soo koraysa ayuu ku xiran yahay yani afka aayihiisu sida wax kastaaba ugu xiran yihiin marka marba marka ka dambaysa haddii da-dii soo koraysay ay afkii ka lumo inta weli maarata uu ku harsan yahana ay u adeegsanayaan si tayo daran oo marba markana sii sii weydoobaysa oo sii tayo beelaysa marka waa garan kartaa sida afkaasi uu halis ugu jiro marka waxa aanu dareennay in waxyaalo ay ku tilmaanto unesco ololaha ay ugu jirto badbaadinta afafka hooyo oo bani aadamka ku hadlo oo halista ku jira oo ay dareemanay inay nus ka mid yihiin muddo nus qarni ah ku dhiman doonaan waxa ay muxuu ahaa cilmibaarayaasha unesco waxay ogaadeen ama ay tilmaameen ilaa sagaal arrimood oo afka dila aanay riski factories maarata ku magacaabeen annaguna afdilayaal maaragtay aanu ku magacoono afdilayaashaas marka waxaanu aragnay in ay ugu yaraan sagaalkaas yani sideed ka mid ah inay af soomaaliga ku furan yihiin intaa markii la tixgeliyey waxaa muuqatay baahi loo qabo gurmad deg dega in la sameeyo marka sidaa darteed muddo aan yarayn ayaa muddo sannada ah ayaa waxaan soo wadnay olole qayladhaan ah oo ah baraarujin dadka lagu baraarujinayo arrimahaas ummaddan yacni afkeedu qiimaha uu ugu fadhiyo iyo halista uu ku jiro iyo baahida loo qabo in la badbaadiyo marka shirar badan baa la qabtay meelo badan baa lagu qabtay londontana kamid ah ka mid bay ahayd laakiin meelaha hormuudka u ah oo shirarka intooda badan ay ka socdeen oo marar badan la isugu yeeray aqoon-yahanada arrimahan ama ku takhasusay oo aqoonta u leh ama daneeya oo ehelada u noqon kara meelay joogaanba oo adduunka oo dhan maartay daafihiis iyo geeska africa la isaga yeeray intooda badan waxay ka dhacayeen magaalada jabuuti marka shirarkaas shirarkaas intooda badan dhowrkii sano loo soo dhaafay marka muxuu ahaa la isweydiiyo waa maxay dhibaatooyinka haysta afkan dhinacyada kala duwan oo ay leedahay halistaas iyo sidee looga bixi karaa sidee looga hortegi karaa sidee loo badbaadin karaa yani afkan iyo ummaddan dhaxalkeeda marka su-aalahaas yani dood cilmiyaedyo laga galo mar walba talada ugu horeysa oo talooyinka muxuuaha la isweydaarsanayey talada ugu weyn oo mar walba lagu celcelinayey shir walba waxay ahayd baahida ugu horeysa oo si afkan loo badbaadiyo waxa ugu horreeya loo baahan yahay waxaa weeye madal horta ururisa oo muxuu ahaa midaysa dadaalada kala duwan ee meelaha kala duwan dadka soomaaliyed ay ka wadaan muxuu ahaa madal ururisa oo midaysa si cilmi ahna diiradda u saarta oo il cilmiyada iyadoo lagu darsayo dhinacyada kala duwan ee afka markaas sahmisa sidii wax looga qaban lahaa oo afka loo badbaadin lahaa horena loogu marin lahaa marka shirarkii ay muxuu ahaa fikraddaas ama taladaas lagu soo jeedinayey kii u dambeeyey lagu qabtay jabuuti ahaana muxuu ahaa lagu beegay xuska munaasabadda xuska afartan guuradii ka soo wareegatay qoritaanka farsoomaaliya shirkaas ayaa si rasmi ah waxaa loogu dhawaaqay in la asaaso akademiyadan oo xaruntii muxuu ahaa in loo baahan yahay mar walbaba la tilmaami jiray ayaa la yidhi waxaa sida ugu habboon waxaa weeye inay noqoto akademiyad ka dhaxaysa dadka soomaaliyeed meela joogaanba rasmina ah oo dowladaha yacni muxuu ahaa dadka soomaaliyeed madaxda u ah yacni muxuu ahaa ay ka xilsa xilkeeda ay wax ku leeyihiin iyo mas-uuliyaddeeda dowladahaas oo ah soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya iyo maamulada soomaalida in ay maxay ahayd iska xilsaaraan oo lagu baraarujiyo marka waxaa la marti qaaday madaxda yani dowladahaas oo dhan ayaa bisha december dowladda jabuuti ay marti qaaday oo shirkaas lagu marti qaaday farta lagu xuseeyey maadaama afkan uu yahay wax la wadaago oo soomaali meelay joogtoba ama waddamadaas ku kala ha kala joogaan ama dibadaha ha joogaane maadaama uu yahay wax la wadaago ayaa shantaa qaybood oo soomaalidu ay kala qaybsan tahay madaxdooda oo ah wasiirada dhaqanka ayaa la marti qaaday oo shirkaas yimi waxaa kaloo yimid aqoon-yahano intaasoo dhan ka socda iyo dibadaha iyo maarata adduunka oo dhan marka aqoon-yahanada taladoodii oo ay qaateen meel mariyeen madaxdii yani dowladaha ka socotay ayaa ay ka soo baxday marka muxuu ahaa dhawaaqa ah in la asaaso akademiyadan marka madaxweyneyaasha shirkaas madaxweyneyaasha ayaa ka soo qaybgalay madaxweyne u ahaa xagga dowladaha marka madaxweyneyaashii yimi oo ama goobjoogka ahaa oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha somalilan maxamed maxamuud jiilaanyo waxa ay iyo muxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad degaanka soomaalida etoobiya oo uu soo wakiishay madaxweynuhu oo markaas hawl ka soo bixi waayey yani intaasoo dhan waxay ku wada dhawaaqeen oo ay isla qaateen in la asaaso akademiya noocaana oo lagu magacaabo akademiya goboleedka af soomaaliga marka waxaa loo xil saaray guddi farsamo oo ah aqoon-yahano xeeldheerayaal ku xeeldheer culunta afka iyo sugaantiisa inay soo dirstaan muddo lix bilood ah sida ugu habboon ee loo asaasi karo iyo wejiga nooca ugu maarata munaasabsan ee ay noqon karto akademiyadan muxuu ahaa laysla gartay in la asaaso muddadii lixda bilood ahayd markii ay soo dirsteen kadib ayaa la isugu yimi sheekh labaad jabuuti sidii oo kale ayaa aqoon-yahanadii iyo muxuu ahaa madaxdii dowladuhu ay isugu yimaadeen markaas ayaa si rasmi ah loo loonji gareeyey ama loo dahfuray akademiyadan marka waxaa la isku raacay waxaa la soo saaray baaq ama qoraal murtiyeed muxuu ahaa lagu go-aamiyey in la asaaso akademiya magacaas leh akademiya goboleedka af soomaaliga loo bixiyey ingiriiska intergovernmental academy of somali language dowladda jabuuti ayaa waxay ku tabarucday in muddo oo laga codsaday inay muddo sanad ah siiso xafiis lagu sii shaqeeyo waxaa la go-aamiyey dhisme ku meel gaara oo sanad shaqeeya waxaa sanadkaas la xil saaray markaa gole hogaamineed oo ka kooban saddex iyo toban aqoon-yahaan oo waddamadaas oo dhan ka socda oo inay muddo sanad ah dhammaystiraan dhismaha akademiyada maaragtay yani loo xil saaray markaa kadibna waxaa loo ballansan yahay in la isugu yimaado shirweyne si rasmiga loogu dhammaystiro dhismaha laguna go-aamiyo xarunta muxuuha rasmiga ah oo joogtada ah oo akademiyadu halkaa ay noqon doonto marka halkaa weye meesha hadda ay waxmal sidii ay ku timi iyo sidii lagu asaasay yani sidaas waad mahadsan tahay afrax runtii si fiican baad u faahfaahisay sidii ay akademiyadu ku bilaamatay iyo howlihii badnaa ee laga soo maray asaasideeda marka haddii aanu taa intaa kaga gudubno su-aasha kale aan kuudina waxay tahay sida aad sheegtay akademiyadani waxa ay midaysaa dhammaan dhulka ay soomaalidu degto oo iyaga ku kala hoos nool dowlado kala gedisan marka ilaa iyo hadda taageere intee leeg ayadun ka heshaan sidii ay akademiyadu u noqon lahayd mid ujeedooyinkeeda gaadha dowladahaas iyo maamulada kala gedisan ee ay midayso akademiyadani
taageerada labaan u kala qaadi lahaa waxaa weeye taageero macnawi ah ama moral support maata waxaan leelaha iyo mid maadi ah oo muxuu ahaa la taaban karo taageerada macnawiga way wada muujiyeen inay muxuu ahaa way soo wada dhoweeyeen way muxuu ahaa muujiyeen dhammaantood yani madaxda dowladaha iyo maamuladaas yani soomaalida arrimahooda oo ay khuseeyaan way wada way soo dhoweeyeen maalan tusaalean haddaan kuu soo qaado waxaa weeye dowladda jabuuti iyo madaxdeedu waaba kuwii magaranaysaa geedi socodkaasaan ku sheegayey soo garabgelayey oo dhiirigelinayey oo martigelinayey dowladda soomaaliya madaxdooda aada bay u soo dhoweeyeen shirarkaasna shirarkii aan ku sheegayey oo midna madaxweyneyaashu ka soo qaybgaleen midna wasiirada dhaqanka way ka soo qaybgaleen dowladda labada dowladeeda etoobiya iyo kenya oo ayaga madaxdooda ayna soomaali ahayn laakiin dalkooda dalka qaybo ka mida dalka ay xukumaan maarata ay soomaaliya leedahay oo degan tahay wasiiradooda dhaqanka iyo madaxdooda waa lagu marti qaaday shirarka marka kuwa federaalka ah wasiirka dhaqanka ee federaalka ah oo etoobiya iyo kan kenya labaduba way ballan qaadeen inay imaana aad bay soo dhoweeyeen fikradda inay shirka yimaadaan way ballan qaadeen laakiin markii ugu dambeysay ayay muxuuha ka baaqdeen oo ay sheegeen in ay howlo kale baajiyeen laakiin way muujiyeen in ay maaragtay fikradda taageersan yihiin soomaalida marka ay timaado xagga etoobiya yacni dowlad degaanka soomaalida oo ah qolada ay sida gaarka ah u khusayso arrintani oo afkan leh oo dadaalka ugu badanna ka sameeyey muxuu ahaa dhinacyada soomaalida oo kala duwan marka la tartansiiyo ah runtii qolada la odhan karo sanadihii ugu dambeeyey dadaalka ugu badan ayagaa sameeyey xagga isticmaalka iyo hirgelinta iyo nooleynta maaragtay af soomaaliga maadaama ay ka dhigteen afka rasmiga ah ee maamulka afka rasmiga ah ee tacliinta afka yani loo ay u ololeeyaan maaragtay muxuu ahaa in ummaddu afkeeda ilaashato oo ammaan badan ku mudan runtii waxa weeye way aad bay u tahay taageero badan bay muujiyeen inay akademiyada muxuu ahaa fikraddeeda iyo inay qayb ka yihiin waxay martigeliyeen muxuu ahaa kalfadhigii labaad ee golaha akademiyada kalfadhigii koowaad waxaa lagu qabtay jabuuti isla markii akademiyada la asaasay kii labaad oo lix bilood kadib la qabtay waxaa bishii janawary aanu soo dhaafnay waxaa lagu qabtay jigjiga waxaa iyagaa martigeliyey dowlad degaanka yani soomaalida etoobiya marka kenya waxa weeye soomaalida kenya meel kuma midaysna yani hal meel sida kuwa etoobiya laakiin waxay leeyihin gobollo ayagu ay leeyihiin oo iyagu ay maamulaan xeerka dastuurka cusub oo hadda kenyana wuxuu muxuu ahaa dowlad goboleedyadaas yani siinaya awood ay arrimahooda siday doon yani ay ku maamushaan oo ugu madax bannaan yihiin arrimaha ay ka midka yihiin tacliinta iyo afka iyo dhaqanka iyo waxyaalaha la midka marka sidaad ogsoon tahay waxaa jira saddex gobol oo ay soomaalidu leedahay countiska waxaan ay ku magacaabeen oo ah gobollo waaweyn oo la suga geeyey marka dadka madaxda ka ah oladaas iyo madaxda soomaalida reer kenya ee ku jira dowladda oo mas-uuliyiinta ah intuba aad bay u soo dhoweeyeen fikraddan sidoo kale aqoon-yahanadooda aqoon-yahanada yani soomaalida kenya brosheskaas geedi socodkaasaan kuu sheegay oo dhan iyo shirarkaas aqoon-yahanadu la qabtay kaalin libaax bay ku lahaayeen oo maaragtay si muuqata oo muglih ayay uga soo qaybgalayeen wax badanna way kusoo kordhiyeen dhinaca kale waxay ahaayeen qoladii ugu horreysay oo samaysa jabtar ama laanta akadeemiyada waxaa jirta waxaanu wax lagu magacaabay laamadaleedka akadeemiyada maadaama dhowr dal ay ka dhexayso dalka xarunta ah mooyaane dalalka kale oo dhan mid walba xarun baa ka jiraysa laanta akadeemiyada lagu magacaabo qolad meeshii ugu horreysay oo laantaas yani abaabushay oo furtay waxay ahayd kenya iyo aqoon-yahanadii maaragtay soomaalida kenya marka jabtar xoogan oo aqoon-yahano aada u firfircoon oo howlo badan qabtay ay ka howlgaleen ayaa ay halkaa ka asaaseen waxaa ku xigtay soomaaliya jabtarka soomaaliya oo muqdisho maarata xaruntiisu tahay oo asagana ma garanaysaa si xoogan yani mxua isu abaabulay oo halkaa uga dhismay ama uga hergalay waxaa hogaamiye ka ahaa marxuumkii ambasador ama danjire shariif saalax maxamed cali allaha u naxariistee meeshii ku xigtay waxay ahayd etoobiya oo muxuu ahaa dowlad degaanka soomaalida etoobiya magaalada jigjiga aqoon-yahanada maaragtay soomaalida etoobiya iyaguna waxa ay sameeyeen jabtarkoodii muddo dhowr bilood hadda laga joogo ayaa ay si xoogan yani aqoon-yahano qiimo badan oo barofesoro yani jaamacadda wax ka dhiga jaamacadda jigjiga iyo aqoon-yahano kale iyo dhaqanley oo rag iyo dumarba ah yani muxuu ahaa tiam ka kooban ayaa maaragtay halkaa ka howlgalay maxay ahayd marka waxa weeye xagga haddaan kuugu noqdo xagga macnawiga soo dhoweyntan yani macnawiga ah ama taageerada mabda'iga ah way ka siman yihiin yani dhinacyadaas oo dhan ay khusayso oo aad baa loo soo wada dhoweeyey si fiicanna waa u bilaabatay inay howl galaan oo hawsha akademiyadu ay meelahaas oo dhan maarata ay uga bilaabato markay timaado taageerada maadiga ah waxa weeye heshiiskii ama qoraal murtiyeedkii lagu dahfuray oo lagu asaasay akademiyada waxaa ku jirtay inay dowladaha yani xubinta ah ay qolo waliba ay maaragtay saami ka bixiso miisaaniyadda lagama maarmaanka ah ee howlaha asaasiga ah maaragtay akademiyada lagu wadayo marka taas waxaa weli waa dhutinaysaa yani labada qolo oo ilaa hadda yani saamigoodii bixisay waxaa weeye jabuuti oo ugu horreysay iyo soomaaliya maarta waa soo raacday laakiin qolyaha kale weli waa waa laga dhursugaya marka arrinta taageeradu halkaas imanaysa waad mahadsan tahay sida aad sheegtay akademiyada waxa ay had ku jirtaa xaalad ay maamulaan guddi kumeel gaada oo hal sana haynaya marka taabushaha ilaa hadda aada u samaysan sidii guddi rasmiya loogu dhisi lahaa isla markaana ay akademiyadu howlaheeda si rasmiya ugu bilaabi lahayd ilaa hadda halkay idin maraysaa goormaad se rajaynaysaan inaad qabataan shirkii lagu samayn lahaa guddida rasmiga ay yeelanayso akademiyadu
howlahaasi aad bay u socdaan dabcan waa waxa ugu weyn oo hadda aanu ku howlanahay waxaa ka mida waxyaalaha loo baahan yahay in la diyaariyo qoraalada horta loo baahan yahay oo shirku inuu magaranaysaa ansixiyo lagu talagalay yani way dhowdhow yihiin waa la odhan karaa wax badan kama harsanaa waxyaalaha muhimkaa laakiin waxaa ka mid a oo ay tahay in ay caddaadaan oo loo gogol xaaro meeshii lagu qaban lahaa shirka iyo ma garanaysaa qaabka ugu dhacayo marka taasina wax badan waxay ku xiran yihiin dowladaha marka maadaama ay tahay wax la wadaago oo meelahaasan ku sheegay oo dhan yacni arrinta xarunta iyo arrinta meelaha shirarka lagu qabanayo intuba waxa weeye waxaa suurtooda qolo waliba inay magaranaysaa ay qoladii haddii meel yani laga dhigo in meelaha kale ay yidhaahdaan maxaa looga dhigayo maaragtay halkaan halkaa u noqoto halkayga u noqon weydii ama wax la mid ah marka sidaa darteed waxay u baahan tahay dhirin dhirin iyo wadatashi tan kale waxaa loo baahan yahay yani waxaanu sahaminaynay bal cidda u u diyaar inta u diyaarka ah inay shirka yani martigeliyaan yani wadamadaas inaanu eegno dabadeedna muxuu ahaa go-aan sidaa lagu gaaro markaa way socotaa yani arrintaasi waana rajaynaynaa waktigii msa lagu talagalay inay ku dhammaystirmaan maaragtay arrimahaas yani tabaabushuhu oo shirku uu dhaco muxuu aha xagaagan dhowaan bilaaban doona maaragtay yani dhexdiisa bisha toddobaad ama bisha sideedaad qiyaasta ayaan rajaynaynaa haddii ay wax waliba ay waxyaalahaas yani u baahan yani loosii gogolxaanayo haddii ay wax waliba ku dhammaadaan himiladu waxa weeye waa waa waa taas waa sidaa weeyaan waa in labada bilood midkood la qabto shirka haddii aan leedahay sida aad sheegtay haddii aan dib ugu soo noqdo ujeedooyinka ama sababaha ugu waaweyn ee dhaliyey in la sameeyo akademiyada af soomaaliga inay tahay dhibaatooyin soo food saaray xilligan af soomaaliga marka marka aad fiiriso hadda meelaha adeegsada af soomaaliga waxa ugu badan saxaafadda oo runtii aada u kabocday intii ka dambeysay burburka marka sideed ayaad u aragtaa bal kaalinta ay saxaafaddu ka qaadan karto tayeynta iyo horumarinta af soomaaliga maxaad se ku qiimeyn lahayd heerka af soomaaliga ay adeegsato saxaafadda soomaalidu xilligan waa mahadsantahy waa su-aal aada muhiim u ah saxaafadda ama warbaahinta kaalinta ay ku yeelan karto af soomaaliga ama afka afka ay isticmaasho dabcan waxa weeyaan waa kaalin hormuudnimo weeye oo muhiima waxay ka mid tahay warbaahintu afar tiir oo af kasta aayihiisu ku xidhan yahay noloshiisu iyo geeridiisu ay ku xidhan tahay sida ay u adeegsadaan afka ayay ka mid tahay yani warbaahintu ka mid tahay saddexda kale waxaa weeye waxbarashada maamulka iyo halabuurka marka afkiisa dadka leh yani afka yani dadka afka leh haddii ay saddex afartaa arrimood si sax ah haddii ay u adeegsadaan horta marka hore afka ay u adeegsanayaan yani afartaas arrimood hadduu afkooda hooyo noqdo si saxana ay ugu adeegsadaan afkaasi waxa weeye wuu korayaa wuuna noolaanayaa laakiin haddii ay u adeegsan waayaan oo afaf kale ay muxuu ahaa galaan meelaha ya kaalintaas oo af kale yani yani waddanka afkaas leh hadduu maamulka dowladda iyo iyo meelaha kaleba haddii ay adeegsadaan af aan ahayn afka dalka waxbarashadu haddii ay adeegsato af kale oo afkaas yani uu ka baxo waxbarashada haddii muxua warbaahintu ay sidoo kale yeesho waxa weeye afkaasi waa waa dhintaa oo waxyaalaha waxay ka mid tahay lagu magacaabo afdilayaasha waxyaalaha afka dilaa waxa weeye in loo adeegsan waayo meelahaas alboolaha yani afka loo adeegsan waayo ayaa afka disha sidoo kale haddii loo adeegsado laakiin si qaldan loogu adeegsado oo marba mar ka dambeysa soo weydoobaysa iyadana maaragtay afka halis bay gelinaysaa marka warbaahintuna hormood bay ka tahay dabcan af soomaaligu koritaankiisii markii la qoray dowlad muxuu ahaa dowlado soomaaliyiin ay yimaadeen meelaha lagu uu ka kobcay oo da-da soo koraysaa ay ka baran jirtay oo muxuu ahaa afka saxa ka qaadan jirtay waxaa ugu horeeyey warbaahinta iyo waxbarashada xarumaha waxbarashada nasiib daro intii burburka uu ku dhacay wadankaas yani soomaaliya waxaa uu ka baxay afkii kaalintaas uu ka baxay markii dambe oo ay wax soo noolaadeenna oo af soomaaliga adeegsigiisii dib loogu noqday intii ku noqotay yani si taye xun ayaa loogu adeegsadaa marka intii aan sheegayba maamulka waxbarashada iyo warbaahinta si gaar ah halabuurku waa iska run yahay weli ayaa la ohan karaa walow sidii hore uusan ahayn isaga laftiisu marka warbaahinta haddaan si gaar ah ugu hakanno waxa weeye waad xasuusataa waan u malaynayaa waagii intii burburkaas ka horreysay meelaha dhallinyaradu af soomaaliga ka barato waxaa ka mid ahaa idaacadihii ay hormuudka u ahaayeen raadiyo muqdisho raadiyo hargeysa iyo b b c da af soomaaliga ku hadasha waxaa la mid ahaa oo sidaasoo kale ay wax uga baran jireen dhallinyaradu afka uga baran jireen suugaanta muxuu ahaa weliba heesaha iyo riwaayadaha marka kuwan kale waa meeshooda laakiin yani muxuu aha warbaahinta waxaa nasiib darro ah warbaahintii soo noqotay oo hadda dib u soo noolaatay oo weliba xoogeysatay oo tira ahaan intii hore ka badatay sidaa carabka ku dhufatay af soomaaliga sida ay u adeegsadaan inay tahay si taye xun marka lagu daro xataa haddaan magaranaysaa aanan waxba ka afkoobaadsan b b c dii hormuudka u ahaan jirtay afka af soomaaliga koran oo heerka sare ah maaragtay laga baran jiray marka lagu daro sida af soomaaliga hadda ay adeegsato waxa weeye way liidataa tayada adeegsiga af soomaaliga ee warbaahintu waa arrin in badan laga hadlo marar badan maaragtay kulamo badan lagu soo qaaday ay ogyihiin magaranaysa dadka ka shaqeeya warbaahinta dabcan maaha wax lagu canaanayo dhallinyarada dadka da-yarta u badan oo hadda warbaahinta soomaalida dhinacyadeeda kala duwan ka shaqeeya haddii ay tahay idaacadaha telefishinada websydyada iyo wixii la mida iyagu waxaa weeye waa dad dadaalaya oo xirfadan jeclaaday oo muxuu ahaa abaalna runtii ay tahay in loogu hayo inayba suurtogeliyeen inay maanta jirto warbaahin soomaaliyeed oo aada u firfircoon marka eedda waxaa le ciddii ay ahayd inay mxuaha barbaariso meeshii ay ahayd inay ka qaataan af soomaaliga saxa ah oo aan lahayn iyo dadka ka mas-uulka ah inta badan qalabkaas warbaahintaasiiba idaacadaha oo soomaalida ay ugu badan tahay iyo telefishinada oo aan maaragtay iska xil saarin in ay afka yacni muxuu ahaa tixgeliyaan in af sax ah la adeegsado marka sidaa darteed waxaa muxuu ahaa runtii waxa aan dareensannahay akademiya ahaan inay muhim tahay in la iskaashado oo intii ay khusayso oo dhan ay iska wada kaashadaan in hore loo mariyo tayada af soomaaliga loo adeegsado warbaahintu adeegsato haddii ay ahaan lahayd tababaro la siiyo muxuu ahaa warfidiyeenka iyo haddii ay ahaan lahayd in la helo meelo laga tilmaan qaato iyo cid muxuu ahaa saxda oo waxaan si gaar ah runtii ugu gubaabin lahaa qalabka warbaahinta oo kala duwan yani cidda leh inay yani cid ka xil saaran sixitaanka afka in ay ku darsadaan qorshaha yani muxuu ahaa waxqabadkooda marka hore oo la qaadanayo magaranaysaa la howlgelinayo warfidiyeenkana in tirada xisaabta lagu daro sida heerka ay ka joogaan yani afka marka aad bay u fiicnaan taasi waxyaalaha yani muxuu aha horumarintaas aan ku riyoonayno meelaha yani siyaalaha lagu hirgelin karo ayay ka mid yihiin yani tallaabooyinkaas haddii lagu camal falo oo marka horena dadka yani ka howlgelaya maarata warbaahinta yani muxuu ahaa sifooyinka lagu dooranayo ay ka mid noqoto inay afka si fiican u adeegsan karaan ay u yaqaanaan marka dambena ay cid yani muxuu ahaa ka eegtaana ay jirto
waad mahadsantahay maxay tahay hadafka aada akademi ahaan hiigsanaysaan in aad gaadhsiisaan af soomaaliga mustaqbalka
hadafku waxaa weeye oo ah hadafka ugu weyne maarata akademiyadani loo sameeyey waxaa weeye in aanu gaasho himilada ah in la helo af soomaali koran af soomaali qoraalkiisa iyo ku hadalkiisaba loo adeegsado si sax ah taasina somaali horta la adeegsado oo adeegsigiisa la xoojiyo oo soomaalidu meel ay joogtaba ay afkooda hooyo adeegsadaan siiba yani meelaha maamulada soomaalida ah oo dadka soomaalida ah maaragtay muxuu ahaa ismaamulkooda afka lagu maamulayaa inuu wada noqdo afkooda hooyo sida loo adeegsanayo maamulkaas loogu adeegsanaya afku inuu noqdo si sax ah ubadka soomaaliyeed meel kasta oo waxbarasho xarumaha waxbarashada ee ubad caruur soomaaliyeed waxbara afka rasmiga oo ay wax ku barayaan inuu noqdo afkooda hooyo inuu noqdo af soomaaliga ah afaf kale yani waa waa waa la baran karaa oo ay furan tahay in afaf ahaan loo barto ama maarata aqoonta adduunka looga faa'idaysto afafka kale oo ka horreeyey oo ka aqoonta badan xambaarsan laga faa'idaysto laakiin afka ugu horreeyo asaasiga oo rasmiga ah wax lagu barayo yani muxuaha ubadka soomaaliyeed inuu noqdo afkooda hooyo himiladaas yani in la gaaro sida loo adeegsanayo oo loo barayo iyo buugaagta wax laga barayo inay noqdaan muxuu ahaa yani af yani wax inay ku qormaan manhajkooda ku qormaan yani af soomaali saxa manhaj ku qoran in la helo afartii tiir oo aan sheegay oo afka yani muxuaha noloshiisa halboolaha oo ah afartaba inay dadka soomaaliyeed iyo ciddii ay khusayso ay u adeegsadaan yani afkan si saxana ugu adeegsadaan iyo in midda kale waxa weeye himilada kale in la helo muxuu ahaa istaan waxaan la yidhaahdo afka standard ama af yani heshiis lagu yahay qoraalkiisa hab habka qoraalka magaranaysaa afka in la gaarsiiyo heer hufan oo saxan heshiisna lagu yahay oo meel loogu soo hagaagana leh oo ilaalisa oo laga tilmaan qaato oo ah yani guddiyada ay akademiyada higsanayso inay samayso oo mid walba uu ku takhasuso dhinacyada muhiimka ah ee afka maarata dhinac ka mid a sida naxwaha erey bixinta tarjumadda iyo wixii lamid a marka himiladaas in la gaaro ah in la helo afkaas dhexe ee koran oo heshiiska lagu yahay oo laga tilmaan qaato oo lagaga baxo taasna fawdada iyo jaantada rubanta yani hadda jirta yani lagaga baxo iyo in guud ahaan la hormariyo cilmi baarista yani afkan oo waxyaalahaas aan sheegaya o dhan in loogu saxmiyo oo lagu gaaro cilmi baaris laga howlgeliyo xeeldheerayaal yani loo guddiyeeyo sida ay muxuu ahaa takhasuska u wadaagaan oo qolo walba ama dhinac walba oo maarata dhinacyada afka ka mid a loo sameeyo xeeldheerayaal habguddi u shaqeeya oo cilmi baaris yani ku saameeya sidii loo horumarin lahaa dhinacyadaa kala duwan afka uu leeyahay mid walba intaasaa ugu waaweyn maaragtay yani maxaa himilada ay higsanayso akademiyadu
wahagaag ugu dambaynti adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maanta maxaad jeceshahay inaad ummadda soomaaliyeed halkan uga soo jeediso
waxaan jeclaa inaan uga soo jeediyo kow in ay ku baraarugaan xaqiiqada ah hantida ugu qaalisan ee ay maanta haystaan oo harsan oo wixii burburay ka harsan muxuu ayna wadaagaan inay tahay inuu yahay afka sida qolo walba uu yahay yani afkooda hooyo uu ugu yahay hantida ugu qaalisan oo adduunka o dhan maanta uu ku baraarugay oo meel walba ololuhu uu ka socdo maaragtay qaramada midoobay unesco iyo ururka hataa midooda africa oo akademiyada afafka africa yani akademiya ilaalisa afafka africa sameeyey oo ololo badan wada in sida ay madaha kale ugu baraarugeen in ay dadka soomaaliyeed meela joogaanba ugu baraarugaan afkooda hooyo kow inuu yahay yani hantida ugu qaalisan oo ay haystaan inuu yahay yani astaanta keliya ee muxuu ahaa haybtooda lagu ilaalin karo maanta laba inay ku baraarugaan afkaas inuu halis ku jiro oo ay haliso badan soo falsaareen saddex in lagu baraarugo in halistaas si looga badbaado afka looga badbaadiyo loo baahan yahay dadaal wada jir ah markaa sidaa darteed in lagu wada dadaalo sidii afka loo badbaadin lahaa ciddii isku hawlaysa oo maaragtay hawshaas wadana gacan lagu siiyo oo ay ka mid tahay akademiyadan ay ka mid tahay in gacan lagu siiyo waxaa markaa aan ku guraanadi lahaa halku dheg ay akademiyadaas afka aan ku dhuftayo akademiyada afafka africa halku dheg ay magaranaysaa ku halqabsato oo af soomaaliga ku noqonaya afkaagu waa udub dhexaadka awooddaada iyo aayahaaga yani afkaaga hooyo hadduu lumo yani waxaa weeyaan udub dhexaadkii awooddaada wuu jabay awood ma yeelinaysa ubadkaaga aayihiisuna halis buu ku jira ma ahaanayaan yani cidda ay yihiin ciddii ay ahaayeen oo ay ka soo jeedeen ummado kale ku milmaya ummado kale ummadaha inta isku afa ayaa is ah oo isku hayba adduunka marka xaqiiqadaas in lagu baraarugo sidaa darteedna laga wada qayb galo gurmadkaas loogu jiro badbaadinta iyo horumarinta afkeenna hooyo aad iyo aad ay umahadsan tahay doctor maxamed daahir abrax adaa mudan
Thank you.